بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يعني muuqaalka halkan aan ka fiirsaday waxaan ku arkay sanam meel laga istaajiyey iyo taallo la dhisay oo kadibna magacii ilaahay subxaana wa tacaala lagu tabeel looga dhigay oo lagu aadiyey taasoo yacni muujinaysa asalba horta in taalada noocaasa la sameeyo ama sanamkaa la sameeyo shareecadu ma ogola waxaana la ogyahay shirkiga ugu horeeyey adduunkan ka dhaca wuxuu ka bilowday taallooyin noocaasoo la sameeyey qowmu nuux dadkii saalixiinta ahaa ee xilligoodii joogay markii ay geeriyoodeen shaydaanku wuxuu u keenay fakar ah in meelihii ay ku duugnaayeen taalooyin looga sameeyo si cibaadadoodii iyo khayrkoodii loo xasuustow sidiibuu sameeyeen taalooyinkiibay sameeyeen uddi iyo cuuqiya ilaahay subxana wa taala qur-aanka uga warramay asnaamta fi suurati nuux kadibna halkiibay waxay ka sameeyeen taalooyinkaas oo kale oo suuradoodii oo sidoodii u eg ayaa markii la joogay oo kuwaasi ay dhinteen oo kuwan ma kale ay soo baxeen shaydaankii wuxuu u sheegay aabbayaashiinka kuwan bay caabudi jireen sidaasaa lagu caabuda asnaamta marka waa dariiqa ugu weyn oo shaydaanku ka soo gala dadka oo shirkiga iyo gaalnimada ilaahayna wax la wadaajiyaan meesha ay ka timid wey marka iyaga hadda ujeedka kala yihiin maxay kula muuqataa maxay noqon kartaa ujeedkoodu waa iska cadyahay haddii taallo ay sameeyeen magacii ilaahayna ku agdhajiyeen yacni injiilka soo socda ay gaaloobaan oo dadku ay yidhaahdaan allah sooma waaba sanamkan laftirkiisa meesha yaalla yani faraskan iyo ninka saaran baaba ilaahay ah ila magaci baa loogu agdhajiyey Waa hadafkaasi waa shayaadiinul insi wey waa kuwo insi iyo shaydaanka ahdaaftiisa ku shaqaynaya wey ahdaaf uu shaydaan u soo meeriyey bayna wadaan waxay ugu dhejiyeen waa inay al- alla yahay wey ninkaa meesha taagan heer hadda in intaasi la eg la gaarsiiyo oo kelimada allah la barbar dhigo sanamkaasi maxaa u sababa inay dhiiradaan heerkaasi ay gaaraan yani waxaa muuqanaysaa waa dhaqankii reer banu israa'iil wey reer banu israa'iil qof ka mid a marka munkar sameeyo shay diinta khilaafsan uu sameeyo waa ku inkiri jireen marka ayaan joogaan oo ka leexa diido haddana asagii la shaaha cabi jireen la fadhiisan jireenoo isagoo munkarkiisii ku jira oo balaayadiisii ku jira oo wixii sii wada bay haddana aysa waxba u arkayn sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ku lacnaday wey marka dhaqanka noocaas hadda maanta halkaa ka muuqanaya maanta waa shib waxaad leeyahay mala ujeeda qofkii hadlanaya yani afkaa la qabanayaa ujeedkuna waxa weeyaan munkarka iyo shaydaannimadaas dadku inay ku qancaan oo iskaga aamusaan maxaa ka dhalanaya marka haddaan la radin oo aan laga hortagin dee haddaan la radin waxaa ka imaanaya horta kow midda ugu horreysa oo ka imaanaysa waxay tahay haddeertanba taagan in ilaahay lacanadii subxaana wa tacaala ay soo degto oo munkarka haddii macnaha laga hortegi waayo macruufkana la fari waayo ilaahay cuqubadii subxaana wa tacaala oo imaanaysa wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa kuwa iyagu sanamka sameey hawsha ku ekaamayso cid kastoo ka aamusto awoodi karta maanta inay hadasho waxaa loogiya dadka magaalada muqdisho jooga culimay leeyihiin odayaal bay leeyihiin ganacsatay leeyihiin hadday maanta guri qof asagaa lagu soo dhiirrado waa mudaharadaan waa qayliyaan lama joogsado laakiin hadda diinta ilahi haddii lagu xadgudbayo oo shareecadii la bedelayo oo asnaam la samaynayo oo ilmiheen in la dhumiyo la rabo oo munkar weyn oo meesha laga sameeyey uu yahay haddana mustaqbalkana shirki isu bedelaya maanta haddii laga hadli waayo horta kow cuqubada ka imaanaysa koowaad waxaa weeyaan ilaah ilaah caradiisa ka imaanaya subxaana wa tacaala oo munkarkaa la isku fiirsan waa la isugu caroonaya aaniyan waxaa kaloo ka imaanaya haddii sidaan looga sii aamuso saan iska noqoto in hadha waxawey jiilka soo socdaa ay dilaan ku dhacdo ay u arkaan magacan meesha ku qoran maadaama wax ka hadlaba aysan jirin in allaah uu yahay waxa meesha yaalla maadaama magaci ilaahay lagu ag qoray oo boor loogu sawir boor weyn oo muuqanayo oo qof kastoo jidka maraya oo akhrisanayo allaah iyo sanamkiyo is ag yaalla weli wejigiisa loogu soo aadiyey taas waxay tusinaysaa qofku dadka dhow in markii ayaan la joogo oo jiilka soo socday soo koraa iyagoo ku indhaqaadan sidaa iyadoo iska xaalad wax in kara inaan la arag inay u arkaan allaba inuu yahay wax meesha taagan waayahay in wadaadkan Wadaadka hadda kii cabay.
waayahay in odayga hadda ka hadlay khadiyaddan ee markii ugu horreysay soo bandhigay een runtii dadka aragtida ka dhiibanayay in badan oo dowladda taageersan ayaa ku jira waxay leeyihiin waa al-shabaab fikirka al-shabaab buu wataa wax walba oo wanaagsan maxaa xarakada loogu tiiriyaa oo dadka looga dhigaa wax xun yani waxa weeyaan dadka waa iska garaad gaaban yihiin marka waxaa laga yaabaa shaygan eh, shay isagoo diin ah haddii xarako gooniya loo tiiriyo cadaawad gooniya ay u qabaan ama si gooniya ay u arkaan yani shaygii diin laga dhigi maayo kooxdaas cadaawadeeda lagu xambaaraya marka waxay rabaan shayga inay gediyaan oo shaygii sharciga ahay oo diinta ahay oo kutubta ku yiilay oo wadwado dheer soo socota asnaam in la sameeyo gaal inuu ka dambeeyey xataa asal kufriga oo dhanba iyo shirki uu asnaamtaas ay asal u ahayd oo quraysh hataa waxay ku gaaloobeen waxay ahayd asnaamtii camar ibnulxayi ayaa aslaamtii qowmulux usoo qaaday isagaa keenay awalu man qayara diin ibrahim isagu ahaa saasaa lagu bedela diinta nebi ibraahim diinta nebi maxamedna waxaa la- waxaa la rabaa in lagu bedelo aslaamta hadda soconaysa wey marka si dadku aysan diintaas asalka ah oo saas aysan u arkin waa in arrin maaragtay dagaal socday iyo koox gooni oo lala dagaashan yahay waa in loo gediyaa midda kale waxaa la og yahay yacni shareecada islaamka cidda maanta difaacaysa ama u taagan ama wixii munkaroo soo baxa diidaysa inay xarakada tahay la og yahay wey marka waxaa dadka waa lagu handadayaa waxaa leeyahay fakarkii al-shabaab wada haddaad diinta ka hadasho oo islaamka aa ka hadasho macnaha loo dhigi maayo diintii yaa qofkaanu diidan yahay lama dhihi karo mogta xoogaa waa la cabsanaya weli oo dadkii qiira weli ku dambaysa laakiin waa in magaca xoogaa la bedelaa oo la yidhaha ma arka argixisada fakarkeedii saan saan fakarkeedii argixisada la sheegayna waa diintii wey ilaa qaarkood gaalada waxay ku dhiiran iyaan qur-aanka asagoo argagixisaa ilaa qur-aanka asaga amray gaalada in la argagax geliyo in lala dagaalamo asagiyaa faraya walidaalika hadda waxaad arkaysa yacni kii hadda la soo daayay ina iley inuu dhahayo dugsiyada qur-aanku aa argagixiso umelisana uu ka dhaxlay waxaas uu u meeriyay asagu ilaa haddeerna dugsiyadii qur-aanka ayay kuwa la rabo in la beegsado wey. marka arrintaasi si loo daboolo ayaa waxaa leeyahay waa fakar argagixiso waa dhaqan argagixiso qofkii ka hadlana argagixisu saamayn ku dadka in lagu cabsi geliyo ee asalku masalada masale diimeed weeyaan masale shareecada ku cad weeyaan aslaam in la sameeyana insan diin ahayn gaalnimana ay asal u tahay sidaasaa cad weey waayahay een, shacli een, si marka loo eego een, halgamaayaashii een, ummadda soomaaliyeed een, taariikhdeeda ku xusan sayidka axmed gurey een, waa la suurad xumaynaya taariikhdooda ayaa la dabagedinayaa een, etoobiya een, taale ay ka dhistay een, jigjiga ayay dhanka soomaaliya usoo jeedisay iyadoo odhanaysa waa sayid maxamed oo la dagaalamaya ummadda soomaaliyeed dagaalkiis halkaas ayuu ku wajahnaa bay leedahay etoobiyaan waaye qoladan waad ujeedaa waxay iska dhiganayaan inay ku dayanayaan taariikhdii in imaamka axmed gurey iyo sayidka dhabbihii ka waran halgamayaashaas ee soomaaliya soo maray yaa haya marka loo eego xarakada iyo dhankan maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha ku daaban horta waxa weeyaan eh, carabtu waxay tidhaahdaa kullun eh, yaddaci wusla leyla mid kastaa wuxuu sheeganayaa leyla jacaylkeeda leyla arrintaa u qori mayso marka nimankani een, hadda inaysan dariiqii haynin cid kasta way dareemaysaa sayidka taariikhdiisi rasmiga ahayd baa la hayaa oo caalamka dhan ku baahday oo qaabkii ay reer galbeedku u bedeleen oo gumaystayaashii u bedeleen waa laga daba tegey xaqiiqdiina waa lasoo bandhigay dadkii sayidka nal noolaa ama ciidankiisa ka mid ahaa ama dadkii ka dambeeyey oo taariikhda qoray ayaa waadix oo cad wey cidduu la dagaalamay xabashidaa ka mid ahayd dagaalada masiixiyiinta ilaa dagaca dagaalka sayidka ku jira saddex geesood ama afar geesood waa la dhihi karaa waa ingiriiska talyaaniga iyo xabashida iyo qabaa'ilkii soomaalida ee la safnaa gaaladaas mustacmariintaa soo duulay oo dhulka gumaysanayay marka dagaalkii xabashi uu la galay mid waadixoo xataa waqtiyadu dhacay la yaqaano oo dagaalkii si u baaba'shay la ogyahay oo iyagoo hasiimadii kuwaadba uu ku riday oo la ogyahay waa sayidka mas hadafkiisana waa la ogaa in shareecada ilaah u- u dagaalama inay kor noqoto Ee, imaam axmed gure hadda waa la ogyahay xabashii wuxuu ku dhigay oo u taagnaa in shareecada ilaahay la oogo shirkiga iyo gaalnimadan lala dagaalamo maantana waxaan hadda asnaan baan u sameynaa dhahaya waa gaaladii shalow la dagaalamaya axmed gure iyo sayidku la dagaalamayeen kuwaana waa gaaraacyadii oo maanta ingiriiska iyo maraykankii sidii ula jiraan sidii shalay ay ula jireen kuwii hore bay maanta kuwaana waxay la saaxiiban yihiin ayagana qira in saaxiiban leeyihin walaalahood yihiin la socdahan marka inay yidhahdaan nimankii ayuu gaalada la dagaalamayay gaaladiina saaxiiba lanahay la dagaalamayay ayagiina waa jecelnaha waa waxaan isqabanayn macna waxaan isqabanayn taalooyinkan ay dhisayaan asalba sharcigu maba ogolaba qofku saalix ha ahaado ama daalix ha ahaado wuxuu raba ha ahaado in sanam loo weliba dadka saalixiinta ugu sii daranba waa lagu xadgudbaa marka in sanam loo sameeyo waa waxaan shareecadu ogolayn laa axmed gurey walaa khayru walaa cid kaloo wanaagsan walaa ambiyada ilaahay baan la ogolayn in loo sameeyo marka in loo sameeyo falka ay sameeyeen fal diin la'aana waaye hadda waxaan ay sheeganayaan waa kadib iyo dajal oo taariikhdii qornayd oo rasmiga ahayd ay ka ay macnaa beeninayso wey marka in taariikhdii ka been sheegaan wax soconaya maaha waa wax indhaha lagu hayo wey waayahay laba su-aalaan kusoo gabagabeynayaa in shacali in wadada ugu wanaagsan ee munkarkan lagu zuuli kara maxay tahay dad baa dowladda baaq u diraya waxaan waxaa ka qabato ha dejiso wadada ugu wanaagsan oo dadka reer muqdisho aad ku tala- kula talin karto maxay tahay inta ka dhidhisa anu waxaan dhihi lahaa dadka magaalada muqdisho ku nool ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay ummad jirta oo awoodna leh dhaqaalo haysata culimo leh aqoon-yahan leh yacni waa dad isku filan waxna qabsan kara waxaa la ogyahay yacni cadow fara badan oo soo hajuumay dadka muslimiinta ayagaa sabab waa inay fashilmaan maanta marka inay isdulleeyaan oo isdhiibaan oo waxa weye cadowgaas ay u hogaansamaan runtii waa taariikh xumo wey marka waxaan leeyahay taariikhdii dahabiga ahayd ee magaalada muqdisho ay lahayd yaysan bedelin dadkaas maanta waxay munkarka ku suuli karaan inay la ka hor yimaadaan oy diidaan oo waxa weeyaan maadaama waxa ugu horeeya la xifdanaya ay tahay diinta waxa ugu horeeya oo maal iyo naf iyo waxa ay ka horeyso maanta haddii diintooda hortooda loogu tunto yani waxa weye goormay ay macnaha ay soo kacayaan mar xeeraya fadhaha waa mar lagu tijaabinaya maalin kasta waxaa lagu tijaabiyaa maanta tijaabooyinka guulaystay kamid ta gaalada ay wado inay asnaam sameeyaan inay munkar nuuc rabaan sameeyaan inay wax kasta soo bandhigaan dadkiina ay maaragtay iska hurdayaan marka waxaan leeyahay hurdada ha ka kaceen arrintaasi kuma filna kelimo yacni nin asaguba munkarkii iyo shaydaannimadii samayn una qasday ciidanna u samaystay amnigiisa waardiyey ninkii ka hadlana waxa weye lasoo qabanayo yacni aa- arrintan bedel kuma filla waxna kama bedelayo sidiisu iska ahaanaya laakiin waxay u baahan tahay ficil in la tusiyo nimanka oo looga hortago Waya, ugu dambeyntii in dowladda federaalka in culamo baa ag joogta u fadwooda maxay qadiidan kaga hadli laayihiin bay kula tahay ayagu sidoodaba eh, masaalixda kooxdan riddada ayay ka fadwudaan sidoo shaqadii qaabilsan waa taasba oo mushaar ku qaataan yani hadday rabaan inay maarata arrin dulaan sameeyaan ama ay rabaan maarata arrin inay soo hirgeliyaan ayagay sii barogaraamiyaan ayagaa dadka usii sharxa markaasi adilo ah, meesha mow- mowduca lahayn ayay u saaraan waa u been abuurtaan ilahay kitaabkiisa ka been abuurtaan hadda ugu mo- ugu dambeyso calawijiisi kooxdiis waxay dhahayeen in maaragtay em, amir sharciya uu yahay daacadiisu waajib tahay kuwa kasoo horjeeda in lala dagaalamo lalaayo ay tahay yani waxaad dareemaysaa wixii masaalixda ayagu markaas ay u arkaan xataa haddii ay rabaan dastuurka inay bedelaan wadaadad iyagaa fadwoona waxay dastuurka in la bedelo ka maraykanka la waafajiyaa oo wax fiican waatay dhahayaan haddeer marka ayagu sidoodaba wax dowladan ficil shaydaannimaha samaysay ka dhidhin maayaan maxay mushaarkoodaba ku xiranba wixii loo sameeyey ayay ka baxayaan marka niman hadda u dhimanaya diin ama diin raba ama inay diin ka hadlaan raba ma ahane waa niman kooxdan masaalixdeeda shaati u gashaday diimeed oo raba inay ku difaacaan intaa keliya wey marka difaac iyaga bisay usoo jeedaan ama inay shay diina ka hadlaan oo yidhahan waxaan waa baatil hadda laga sugi maayo maxaa ninkii biilaya wey oo mushaarka ku siinaya in ma diin la-aantan u fadwoodaan marka wax laga sugaya waabaada waxaan isleeyahay waa waxaan jirin wey